haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii martida mikrofoonka waxaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya ridwaan xaaji cabdiweli
marka ugu horeysa mudane kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee v o e da aad baad mahadsantahay ridwaan
muxuu la xiriiraa safarka aad ku joogta hadda magaalada tan london bismillahi raxmaan alxamdulilah wasalatu wasalaamu calaa rasuulillah marka ugu horeysa waxaan halkan ku joogaa oo imankaas qeybtii saddexaad ee safarkeyga ah marka hore waxaan soo maray turkiga kabacdina maraykanka iminkana waxaan joogaa ingiriiska waxay tahay saddex arrimood baa ugu muhiimsan midda ugu horeysa waxa weeyaan in sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta aan la leenahay international partnerska ama beesha caalamka marka xigta waxa weeyaan in deyntii deymihii lagu lahaa soomaaliya sidii looga saamixi lahaa ayaa iyaduna ah qeybta labaad qeybta saddexaad oo iyaduna muhiimin waa maxay dhibaatada ugu weyne maanta soomaaliya haysataa waxay tahay inaanay u helin fursad ay waxaa la yidhaahdo sanaadiiqda gobolka ama regional funds waxaan la yidhaahdo inaan inaanay u helin oo taasna ay dhib ku keento in mashaariicdii loo baahnaa dalku inay ka hirgalaan marka arrimahaasa ugu waaweyn oo aan dowladda ingiriiskana kala hadlayna waxaad sheegtay in soomaaliya lagu leeyahay deymo ma noo sharaxi kartaa deynta dowladda britain ay ku leedahay soomaaliya iyo dowladaha kale ee caalamka horta deymo badan baa soomaaliya lagu leeyahay deymahana waa deymihii dowladdii hore ay gacaanku ka tegay dowladda ingiriisku ma badna deynta ku leedahay soomaaliya laakiin dowladaha masalan sida maraykanka oo kale iminka nasiib wanaag dowladda sacuudigu waa tii ogolaatay in ay dib u dhigto maxaa la yidhaahdaa deyntii ay kulahayd soomaaliya muddo lix iyo toban sana si markaa ay ugu suurto gasho soomaaliya inay heli karto in ay sanaadiiqda waxaa la yidhaha sacuudi development fund ama maxaa la yidhahdaa sanduuqa horumarinta ee sacuudiga iyo bangiga islaamiga intaba ay u suurtogeli karto soomaaliya inay ka heli karto in lacag mashaariic ah marka run ahaantii deymahan waa deymo badan oo ilaa shan bilyan gaadhaya ama shan kun oo milyan milyuun gaadhaya waxaana ku timid yani waa korarka korsaarka faraha badan ee muddadii shan iyo labaatankii sano iminka ugu dambeysay aan la bixin taasi waxay markaa keentay inay ka xayiirto soomaaliya guud ahaan inay inay ina inay qaadan karayso ama ay u heli karto fursad ay ka hesho hadday noqonayso bangiga adduunka hadday noqonayso maxaa la bangiga africa bangiga africa africa bangiga bangiga horumarinta africa ka islaamka ka ino dowladahaaso ino dowladuhu ay wada leeyihiin oo dhan ay ka hor istaagtay xataa noocyada sida mathalan dowladda maraykanka oo kale uma suurtogelayso inay federal governmentku ama dowladda dhexe ay siin karayso mucaawinadii loo baahnaa ee bilateralka ahaa ee labada dal ka dhexeeyey inay siin karto ilaa iyo deynta la guda maaha marka taasaa keentay runtii inay muhiim tahay maanta san in in laisku dayo sidii looga saari lahaa deynta looga cafin lahaa muddo dhowr bilood ay naga xigto ayaa loo iclaamiyey in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka oo baarlamaan cusub iyo madaxweyne cusub lasoo dooran doono waktigana waxaad moodaa inuu yar yahay ma laga yaabaa inaad samaysataan wakti kordhin oo xilligiinii laydinku talagalay aada wakti ku darsataan horta waa mid taa horaa looga looga hadlay markii dowladda federaalku ay la timid nidaamkan ah in aqalka hoosena four point five aqalka sarena maxaa la yidhaahdaa inay maamuladu dowlad goboleedyadu ay ku matilaan ayaa horta hawsha la hawlyareeyey way ka dhibaato badnaan lahayd in la yidhaahdo hal qof hal cod ayaa lagu gelayaa maanta soomaaliya marka horta tana lafteedaaba xal ah xal siyaasi ah midda kale iyaduna muhiimka aan doonayna in shacbiga soomaaliya ay fahmaan waxa weya anaku waxaan kala soo wareegnay taladii ciddii dibadda ku haysan jirtay ee meelaha caasimadaha kale lagu sameyn lahaa ayaan anagu ku nidhi maya xal soomaaliya oo mushkilad soomaaliya xalilaya ayaan rabnaa sidaasa markaa ay u timid tan marka run ahaantii ma filayo inay noqonayso dhib dhibaato ku noqonayso in fulinteedu dhibaato noqonayso in laysla afkartaa ka muhiimsan taas aanan ka shaqeynana sidii markaa marka laysla jaan qaado way hawl yaraanaysaa markaa in fulinta ay timaado oo sidaa markaa ay ku hawl gasho laakiin anaku ballanku sidii aan u qaadnay weeyaan oo august insha allah waxaan filaynaa inay dhammaanayso ilaa iidankii doorashada dhici doonta mudane dagaalka aad kula jirtaan ururka al-shabaab wakti dheer ayuu socdaa waxaana jira weeraro ay maalin kasta geysanayaan iyo dhaqdhaqaaqyo ay wadaan weli ma ka fakarteen qorshe kale oo ah in dhinaca mabaadi'da aad kala dagaalantaan waa mid iminka in dhaweydba waxaan ka shaqeynayna waxaan la yidhaahdo khataraha qaran kusoo kusoo food le tii warkaa waan dhameynay iminka waxaan wadnaa sidii loo dhisi lahaa qaab dhismeedka ciidamada ma aha un ciidamada qalabka sida laakiin ciidamadao dhan haday tahay booliiska haday tahay maxaa la intelligenceka markan taa dhamaystirno ayaa waxa soo bixi doonaa qaabka nidaamka ama qorshaha waxa la yidhaahdo qorshaha sugidda ammaanka ee qaranka taas ayaan insha allahu tacaala ayaa noo soo bixi doonta waana hawl iminka in dhaweydba la waday waxyaalaha markaa ku jira maaha oo keliya un dhinaca dhinaca yan militariga ama dhinaca hubeynta laakiin fikirka in fikir lagula dagaalamo laftiisi waayo kaasaa ka muhiimsan baan filayaa qof halkan soo taagan oo kuleh haddaad iga fikir duwan tahay waan ku dilaya anoo waxaan leenahay maya walaalo waa isku ashahaadenahay muslimeyn wadanahay maxaad dhiiggeyga uxalaaleysanaysaa intaad maxaa la yidhaahdaa inaad dhiiggeyga xalaaleysatid maaha waayo waxa weya de qof muslim sidaad oo kale muslimaana aniguna kaaga xalaaleysan maayo adiguna keyga xalaaleysan maysa laakiin aan ka wada shaqeyno haddaad iga fikir duwan tahayna fikirka waan wadaagno wixii aad ku saxsan tahayna waan kugu raaci wixii aad waxaad ku qaldan tahayna waan kugu sixi laakiin maaha micnaheedu in in laysdilo marka fikirka ah waan ku dilaya haddaad iga fikir duwan tahay wayatan rabnaa inay soomaaliya ay ka dhex baxdo ilaa hidankii muddo dheer waxaa dowladda soomaaliya ay waday tababaro ay siinaysa ciidanka soomaaliya waxaa jira siyaasadda la xidhiidha sidii lagu heli lahaa ciidan qaran oo soomaaliyeed goorma ayaad is leedahay soomaaliya waa ay ka maarmi doontaa ciidanka midowda africa ee amisom ee hadda soomaaliya ku sugan wallaahi runtii horta dee waa arrinkan waa maxaa la yidhaahdaa ma aha qorshe hawl yar oo maanta oo keliya ah waxaan ka hadlaynaa in loo la buddhigo sidii qorshe amni oo u iman lahaa waana taasay ka mid tahay iminka waxyaalaha aan wadna waxaa kamid ah in tababar tababaro la siiyo ciidamada si markaa si istidraajiya ay ula wareegi lahaayeen iyagoo amnigii dalka waana imanaysaa insha allahu tacaala waana ku waanan ku waanan ku kalsoonahay in inuu muddada yaree koobane iminka maaha micnaheedu in la yidhaahdo muddada yare koobane maanta u hadhay dowladdii wax kastaa way istaagayaan hawsha way sii soconaysaa and then markaa anakuna waxaanu ku dadaalaynaa qorshayaasha la sameeyo in dowladda cusubay iman doontaa ay halkii kasii amba qaado oo aanay ugu iman eeg halka hadda jiraa laga qaldanaa waa waxawey in dib loo soo bilaabo wixii ma taa ma doonayno waxaan rabnaa inaan wax mutakaamila oo dhamaystiran aan u dhiibno dowladda cusub oon ku wareejino si markaa halkaa uga amba qaadi karto oo markaa wuxuu noqdaan in isu dhiibdhiib ay noqoto laakiin aanay noqon in dib haddana loogu noqdo halkii shalay laga yimid mudane soomaaliya waxaa ka jira hadda nidaamka federaalka waxaana laga yaabaa in laydinku dhaliili karo inaydaan sharaxin waxa federaal uu yahay marka ma isleedahay arrintaas waa muhiim si loola dagaalo qabyaaladda horta waa mid ilaa labadii kun ayaa arrinkan federaalku uu soo taagnaa baarlaman baarlaman kastabana waxay ahayd arrin loo arkiyey soomaaliya isku afgaratay oy doontay inay ay leedahay sida keliya ee lagu xaqiijin karaya in nidaam lala xisaabtami kara oo iman karayo waa iyadoo nidaamkan federaaligaa la qaato oo markaa ay maamulkii federaalka iyo maamulkii dowlad goboleedku uu meeshii jiro marka maaha horta wax anaku aanu anaku aanu keenay midda labaad ee jirtaa waxay tahay in maadaama ay saas tahay hadda waxaan anaku sameyneynay in dhaweydba aanu sameyneynay in wasaarad walbaaba ay la shaqeyso wasaaradihii kale ee dowlad goboleedyada maalan qorsheyntu waatan iminka wadaa qorshihii qaranka waxay la shaqeysay oy tagtay magaal magaalo madaxyadoo dhan way tagtay waxay la shaqeysay in wasaaradii dowlad goboleedkaas ay la shaqeysay nidaamkii qorsheynta halkaasu kasoo unkamay sidoo kale wasaaradda maaliyaddu waxay wadaa iyaduna sidii loo heli lahaa in in la wada helo maxaa la yidhaahdaa cashuur cashuur midaysan qaabkii loo xawaalada loo xawili lahaa xag dowladda dhexe ilaa dowlada dowlad goboleedka looga xawili lahaa wasaaradda beeruhu sidoo kale ogala shaqeynaysaa wasaaradihii kale beeraha in la helo quudintii iyo qaabkii wax soo saarka loo kordhin lahaa wasaaradda maxaa la yidhaha tacliimtu sidoo kale ogala shaqeynaysaa wasaaradda already qorshe midaysan bay leeyihin wasaaradda caafimaadka ha ku koobnaato dowladda federaalka iyo somaliland iyo puntland ha ku koobnaatay laakiin de dowladda federaalkuna waxay matashaa iyaduna dowlad goboleedyada kale oo markaas sidaa qaabkaas ay ula shaqeysaa marka waxaad arkeysaa yes lama ma muuqato maanta laakiin sida ay u socoto imika annagu waxaan isku daynaa go-aan kastaaba inuu noqdo go-aan midaysan oo loo wada dhan yahay inaanu ayaan ku dadaalnaa wasaaradda daakhiligu waa sidoo kale wasaaradda maxaa la yidhahdaa securityga ama amniga wasaaradda amniga qaranka waa sidoo kale wasaarad waliba waxay la shaqeysaa markaa wasaarad digdhigeeda ahayd si markaa loo helo loo helo nidaam iyo qorshe midaysan oo markaa lagu maamuli karayo dalka ugu dambeyn goormaad rajeyneysaan in wadahadaladii u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo somalilan ay dib u furmaan rajese ma ka qabtaa in laysku soo dhawaado wallahi runtii waa rajo weyn baan ka qabnaa inay wada inay wadahadaladu furmaan in dib loo bilaabo in arrimaha taabanaya dadka waxa ugu muhiimsanna waxa weya waxa shacbiga taabanaya labada dhanba waliba khaasatan dhinaca somaliland in in laga hadlo waxaa kamida basaboorka waxaa kamida hawada waxaa kamida isu socodka dadka yani waxaa kamida xataa dhaqaalihii qaabka uu wada shaqeynayay waxyaalahaasoo dhan ba ayaa la rabaa in in laga wada hadlo oo u dan ah imika ardayda reer somaliland ee joogta maxaa la yidhahda kasoo baxay iskuullada markay safaarad tagaan inaan dhib kala kulmin oo ay shahaadadoodii loo aqbalo inay tii tahay laakiin tiin waxaa loo baahan yahay in de wada wadahadal inu meesha yimaado basaboorka inaanay ka doonan maxaa la yidhaahdaa garowe aanay ka doonan ama meel kale aanay ka doonan laakiin iyagoo jooga magaalooyinkooga inay heli karayaan oo qaab lagu heshiiyo inta laga gaarayo bal horta xalka wixii xala yani wixii dambe haynoo dambeysay ah ama ama in la midoobo ama in la kala go-o taas halkaa haynoo dambeyso laakiin horta inta ka horeysa in wada inuu yimaadaan wadahadal lagu heshiiyo oo heshiiskaas uu markaa fududeeyo in adeega bulshada loo baahanya la gaarsiin karayo dadka waana ta ugu muhiimsane maanta shacbiga soomaaliyeed meel kastay joogaan ba ay u baahan yihiin aada iyo aad baa umahadsan tahay mudane adaa mudan
waa tahay dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda soomaaliya maxamed cumar carte qaalib oo marti ku ahaa barnaamijka martida makarafoonka wuxuuna u waramayey ridwaan xaaji cabdiweli halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america